xeryaha qaxootiga Dadaab waxaa ku sugan masaakiin dhowaan ka soo qaxay Soomaaliya kuwaas oo aan haysanin guri gogol raashin iyo daryeel kale ma- midna islamarkaana abaaraha iyo dhibaatada kala duwan ee ka jira Soomaaliya uga soo qaxay kuwaas oo sidoo kale xeryaha markay imaadeen aan gurmad helin waxaan hadda ku jiraa meel runtii aniga kadaloobkayga aan dhannayn oon yaa allah u soo galay waxaa ila joogta hooyo haysata toddoba caruura ee mid uu dhabku- dhabta u saaran yahay xalay la kow iyo toban bayna xeryaha qaxootiga dhadhaab joogtay sida ii sheegtayna waxay ka soo qaxday ee, soomaaliya magacaada noo sheeg faadama cabdi abdooji macale faadumo meeqa cunug baa haysataa
lix caruur lix caruur baa haysataa aa halkeed ka soo qaxday meel lawiley la dhahay oo soomaali ah gobolkee ka tirsan tahay magaaladee u dhowdahay magaalada saakuu dhowlaya saddex saawa u soconaynaa saakoo bay saddex saacadood u jirtaa haa waan gartay ee, qaxootiga meeqa habeen baad joogtaa toban iyo kow toban iyo kow habeenaad joogtaa haa saddex habeen oo dhagax laga soo baray sagaal habeen oo inta jooga waan gartay maxay ahayd sababtaad soomaaliya uga soo qaxday gaajo shan sano abaar nagu dacday gaajaa u soo ka'ani heelana ma qabni beeraley ahayni aasad marka ee, abaar baa shan sano idinku dhacday aa shan sano abaar nagu dhacday oo wax layla beegaayo oo oo dalkayna u sabrayni marka waxa la qaadayo male ilmaha hootiga keendhani aa oo ilmaha lasoo baqni waa gartay aa Ee, bal waxaad ii sheegtaa beeraley baad ahaydeen beertii waxba kama soo baxahay beeraha waxa kasoo baxa way kasoo baxana waxan guri-a ma aha mar ladaa imaanay mar shimbir imaanay waay Aye.
oo fasal inaanoo baxa god ku shubane muddadeed maba- maba la sheegi karay shan sano abaar nagu dhacday waa gartay aa Ee, salagle meel saddex ki- saddex ee, saacadood loo soconayo baadiyaad ka imaatay haa kow iyo toban habeenaad joogtaa qaxootigaad imaatay ilaa hadda maxaad gargaar oo heshay aslaanka iska dhexgalaa shalay markii salaada la tukaday aslaanka iska dhexgalnay waxaana soo siinaa waxaana soo siinaa dadka oo deegaanka ah hadiiba loo dadkii tagay qaxootiga kusii- kusii- kusii sugnaa waxay idin siiyaan haa waa saas hadda adiga iyo carruurtaada guri iyo gogoltoona ma haysatiin maya gu- guri ma haysan gogol ma haysan waxaan ku jirno walaalana soo si meeshan baa hadda guridiin ah haa intaa gurigaada Haye. meesha qoraxda ma celinaysa dabaysha ma celinaysa ani hadda waa ku jirla adiga iyo toddobaadaada cunug sida u jirtaan ee shantaada cunug saana ugu jirna see yeelaynahay intee kala caadaynaa Haye.
meel kala tagayna ma leh wax idin qaabila ma leylaa hadda maya Haye.
hadda ka hor waxaa ma arkin maxaa codsan lahaydeen guri bii guri maryaal ayaan rabnaa macalgarin waxaan ku seehay muslimiinta soomaaliyeed meel kastoo joogtaan runtii waa arrin aad iyo aad u xanuun badan tusaale waxay u tahay duruufta haysata dadka soomaaliyeed ee ka soo qaxaya soomaaliya ee soo gaaraya xeryaha qaxootiga dhadhaab iyadoona hay-adaha samafalka inta badan aysan hadda dadka qaabilaynin sababo la xiriira dhaqaale yari iyo iyadoo guud ahaanba ay taagan tahay ama aysan jirinba hadda diiwaangelinta qaxootiga cusub haddana boqolaal ayaa maalin kasta imaanaya iyadoo halkan hadda aan ku suganay ay tahay meesha ay ku sugan yihiin dadka hadda soomaaliya ka imaaday hooyadan oo sheegtay in ay Caa- xalay u ahayd kow iyo toban beri ayaana ka mid a runtii waa arrin aad iyo aad u adag dadkan ma haystaan guryo hooy iyo sidoo kaleeto waxyaabaha waxay ii sheegtay hooyadan carruurteeda saaka burka ay u karisay in shalay ay dariska reeraha dad- dadka meesha ciidda lagu tukanay intay take- intay tagtay uu qof soo siiyey carruurta sidoo kaleeto wax dhar ciida ma aysan helin soo maa maya maya dhar iid ma haysana waa haysana ma lehe kuwaan maryaalkan daraad naan- oo nag oo burka shalay isoo siday isoo sidii oo ilmaha u gashaday maxaa laba codsan lahayd hadda waxaan codsanaa d- waxaan ku seehana guri biyo aan codsanaynaa iyo macalmaryaal inaanana soo sii